asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha ee meel kasta oo aad dal iyo dibadba naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali diaspora news dot com kuna soo dhawaada warwixii dal iyo dibadaan idinka haynay oo habeenkan caawaana mar kale idinka imaanaya istuudiyaha ay shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinayaana maxamed xasan daacada qodobadaan caawa idinkugu hayno wararkana waxaa ka mid a gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo gaadhay jabuuti kana qaybgalaya sanad guurada toddobiyo soddonaad ee ka soo wareegtay xornimada jabuuti iyo kulan uu la qaatay madaxweynaha dalkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka qaybgalaya shirka midowda afrika ee ka socda dalka ecuadorial guinea kooxda xasaradaha caalamka ee i c g oo sheegtay in haddii ay dowladda soomaaliya rabto inay ka guulaysato al-shabaab ay bedesho hanaanka ay u waajahayso la dagaalanka kooxdaasi booliska combos oo howlgallo ka wada xaafadaha soomaalidu ay ka degan yihiin magaaladaasi se maxay tahay sababtu dowladda ciraaq oo soo dhoweysay duqayntii dayuuradaha siiriya ay mucaaradkooda u geysteen akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan war wixii caawaan idee hayne oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo wafdi uu hogaaminayo ay booqasho rasmi ah ku joogaan magaalada jabuuti ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada dalka jabuuti ayaa ugu horrayn guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed jawaar uu madaxweynaha jabuuti soo gaadhsiiyey dhambaal salaan ahaa oo uu uga siday madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana uu guddoomiyaha baarlamaanka dowladda shacabka jabuuti ku taanay sida ay soomaaliya u garab taagan yihiin sidoo kalena waxa uu faahfaahin ka siiyey xaaladda dalka meesha ay marayso iyo horumarada ay dowladdu gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar gole oo isla dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa aada u bogaadiyey howlaha shaqo ee dowladda federaalk soomaaliya si gaar ahna waxa uu u ammaanay qaabka ay xilligan u shaqeeyaan baarlamaanka soomaaliya isagoo ugu dambeynna ballan qaaday inay dowladda jabuuti sii wadi doonto taageerada hagarla-aaneed ee ay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dhinaca kalena guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa ayaa booqasho ku tegay dekedaha dalka jabuuti iyaga oo soo indhoindheeyey ee qaybaha kala duwan ee dekadaha dalkaasi waxaana ay wafdigu ka qaybgeli doonaa sanad guurada toddobiyo soddonaad ee kasoo wareegtay markii ay jabuuti xornimadeeda ka qaadatay gumaystihii faransiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ka qaybgalaya shirweynaha saddex iyo labaatanaad ee madaxda midooda afrika oo maanta ka furmay magaalada malabo ee dalka ecuadorial guinea shirkan oo ay goobjoog ka yihiin madax badan oo ka socota qaaradda afrika ayaa sanadka diiradda lagu saarayaa horumarinta beeraha iyo amniga cunnada iyadoo looga dan leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa dadaalka loogu jiro kor u qaadidda wax soo saarka beeraha afrika madaxda wadamada afrika ayaa la hordhigi doonaa qorshe la doonayo in looga hortago faqriga ka hortaga cunoxumada iyadoo la marayo isbedelno cusub oo lagu sameeyo wax soo saarka beeraha abuuritaanka iyo xoojinta xidhiidhka ururada beeraleyda afrika ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka soo kaabanayso dhibaatooyinkii hore u gaadhay ayna madaxda iyo shacabka soomaaliyeed ay qorshaha ugu jiraan sidii dib loogu soo noolayn lahaa wax soo saarka beeraha soomaaliya si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka loona abuuro shaqooyin dadka soomaaliyeed si ay dadka soomaaliyeedna u helaan fursado shaqo shaqa la-aantana loo yareeyo madaxda afrika ee kulanka ka qaybgalaya ayaa ka hadli doona dhiirigelinta iyo suuqaynta wax soo saarka beeraha kobcinta aqoonta iyo xirfadda uu u baahan yahay beeraleyda iyo abuuritaanka fursado shaqo oo ay helaan dhallinyarada afrika shirka au ee ka socda magaalada malabo ee dalka ekotorial giri ayaa si weyn loogu ammaanay horumarada ay soomaaliya ka gaadhay dhinacyada nabadaynta beeraha soomaaliyeed dhismaha dowladnimo soomaaliyeed dhismaha nidaamka federaalka iyo hanaan loo dhan yahay in looga wada qayb galo siyaasada soomaaliya kooxda xasaradaha dunida ee i c g international crisis group ayaa sheegtay inay adag tahay in laga guulaysto ururka al-shabaab ee soomaaliya haddii aysan dowladdu bedelin hanaanka ay u waajahayso la dagaalanka ururkaasi warbixintan oo ah tii ugu horreysay ee caalami ah oo sawir wanaagsan ka bixinaysa al-shabaab ayaa waxay ugu baaqaysaa dowladda iyo dhinacyada kale ee ku howlan dagaalka soomaaliya inay al-shabaab uga daydaan arrimaha la xidhiidha xadhinta khilaafaadka siiba kuwa ku dhis warbixintan waxa ay ku baaqaysaa in dowladda soomaaliya ay dibu heshiisiin ka bilowdo dhulka ay haatan gacanta ku hayso ka hor intaysan qaadin duulaan hor leh oo lagu qabsanayo dhulka ay haatan ka taliyaan ururka xagjirka ee al-shabaab al-shabaab ayaa laga qabsaday inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya balse weli waxa ay gacanta ku hayaan dhul ballaadhan oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya dhinaca kalena dadka falanqeeya arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya inay adag tahay suuragalnimada in laga guulaysto al-shabaab wakhtiga dhow waxaana ay soo jeedinayaan in la sameeyo wacyigelin ballaadhan oo ku aadan in awood la siiyo odayaasha qabaa'ilka iyo maamulada gobollada si ay uga hortagaan qalaanqalka ay al-shabaab u yeelan karto deegaamadaasi ugu dambaytiina ciidamada booliska ee magaalada colombos ee gobolka ohio ayaa howlgallo nabadda lagu sugayo ka bilaabay xaafadda soomaaliduhu ku badan tahay ee franklin soomaalida ku nool xaafadahaasi ayaa ka cawday in dhallinyaro barcadnimo wada ay xaafadahooda ka sameeyaan islamarkaana loo baahan yahay in booliisku ay howlgal ka fuliyaan lagu sugayo ammaanka iyo nabadgelyada xaafadaasi xaaladda ammaan ee xaafadda franklin ee ay soomaalidu ku badan tahay ayaa cirka isku shareertay kadib markii gabadha shan iyo toban jir ah ay haleeshay xabad ay rideen burcadaasi xabadda ayaa gabadha ka haleeshay madaxa xilli ay ku jirtay qolob ka mid ah aqalkooda kadibna ay muddo ku jirtay oo ay dhaawacayd iyada oo aanay cidina ogaanin dhallinyarada burcada ayaa la sheegayaa inay yihiin qaar ka yimaada xaafado kale isla markaana la socdaa in soomaalida soo galootiga ahi aanay sharciyadda istifaacidda si wanaagsan u garanahayn taasna ay uga faa'iidaysanayaan weerarada burcadnimo ee ay u geysanayaan dadka soomaalida ah dhalinta burcada ayaa dhallinyaro caruur iyo waayeelba isku si u weerara oo aanay waxba u kala soonayn waxaana ay boobaan haystaan iyagoo oo qaarna waxyeello kale oo jirdil ay ka mid yihiin ay u geystaan waa markii ugu horraysay ee howlgallo noocan ah uu boolisku ka sameeyaan xaafadaha soomaalidu ay degan tahay ee weerarada ba-an lagu hayo akhyaarta qiimahaleh hawada nagala xidhiidhay guud ahaan intaas waxaanu kusoo gabagabeynaynaa warwaxii dal iyo dibadda idinka haynay oo habeenkan caawaana mar kale idinka imaanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinayaano maxamed xasan daacada warkan warka xiga intaynu iskugu imanayno dhinacayga waxaan idin leeyahay
qasankii wiriinu xilliguu ku dii jiray dambasamuu kunkudii darantuna u baajahay orma kudayralay qasankii wiriinu xilliguu ku dii jiray dambasamuu doona ka udgoon dadna cadowgu qurux badane deegaanta robkiyo adaa doona ka udgoon xidigtii dhagaariyo dayaxiyo cadceedo garisoo gantaala dacalada ka baxayo kiilimaysda hor yimid xidigtii dhagaariyo dayaxiyo cadceedo garisoo gantaala dacalada ka baxayo kiilimayska hor yimid حبايبتي صومالي كورال ميوزك محمد وردي ilaahay dhammaano kameelka wadaadhigay oo dabiya nuurkiyo midabkooda dahabka Baa weystay maalmood. Dawada shucaacule دعوة جديدة واجتماع القلوب دوّدت شعوري سيغيروا دقايقي وشحر سيغمري سيغيروا دقايقي وشحر سيغمري عليش علي عدا دنيا واجيب دنبلي ادا شيرا بطنا ادا وبرح بداري كان تركيو ادا تورك وتقول dadna adowgu qurux badaare deegaanta robkiyo adaadoogna ka udgoon dumarna waa adooguna qofna waa kanigu jira tuna igu kaa xiran marna waa adoog